ciidamada booliska ee somalilan ayaa magaalada laascaanood ku dhowaada toddoba boqol oo qof oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya maanta ka tarxiilay magaalada dadkoona isugu jira caruur iyo weliba waayeelba ayaa somalilan ay ku eedeynaysaa amni darro iyo weliba dilalka maalmahan ka dhacayay magaalada laascaanood warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray weriyahayaga cabdikariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada somalilan ayaa xalay bilaabay howlgalla ay kusoo qabanayaan dad kasoo jeeda koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed iyadoona laga soo xidhay xaafadaha ay degan yihiin gaar ahaan xaafada daame ee ku taalla magaalada laascaanood halkaas oo ay deganaayeen iyaga iyo qoysaskooda dadkan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada laascaanood iyadoona la arkayay saaka meherado badan oo ku yaala gudaha magaalada laascaanood oo ay xidhan yihiin iyadoona la isugu geeyey dad tiradoodu ay gaadhayso toddoba boqol garoonka cabdi bile cabdi ee ku yaala magaalada laascaanood dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween caruur dad xoogsataa kuwa ganacsataa kuwaasoo ku noolaa muddo fara badan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo ay sheegeen mas-uuliyiintu inay tahay xaalad nabadgelyo oo laga wado magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoona dhowaantanna magaalada laascaanood ay soo gaadheen wafdi u magacaabay madaxweynaha somalilan uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay inay xaaladda magaalada laascaanood ee dhanka ammaanka ay wax ka qaban doonaan dadkan ayaa markii dambe lagu daadgureeyay gaadiid kuwaasoo laga qaaday garoonka cabdi bila cabdi iyagoona sheegay in la geyn doono deegaanadii ay u dhasheen cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood